ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa labaiy labaatanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena ku beegan afar iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol shan iyo tobanaad ku dhowaad toban askari oo ka tirsan caloosha dushaqaystayaasha fagner ayaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo ka dhacay dalka maali howlgal keligii duulnimaha oo xalay lagu qaaday safaaradda maamulka yuhuudda ee caasimadda dalka urdun shan iyo toban ruux oo yuhuudda ku dileen duqeyn ka dhacday caasimadda lubnaan imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa soo saartay filim cusub oo soo bandhigaya tababar loo soo xereeyo ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoska dhegaystayaal inta uu barnaamijka socdo waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay sababta uu kayaanka sahyuuniga u qarinayo khasaaraha ka soo gaara dagaalada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaasi oo idil goordhow ayaan soo gudbin doonnaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol shan iyo tobanaad haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya cabdiraxmaan bader
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee kowda marinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol shan iyo tobanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta soo duulayaasha yuhuuda haddaba aan ku horeyno duqaymaha magaalada rafax ee dhacdaxadka ee wadaagaan marinka khaza iyo sidoo kale waddanka masar waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqaymo aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana duqaymahaasi ku shahiiday sida la soo warinaya dad badan oo shacab ah halkaee dhaawacmeen kuwo kaloodu fara badan magaaladan ayaana waxaa ku sugan malaayiin ruux oo barakacyaal ah waxayna ciidamada yuhuuddu beegsanayaan cid walbo ka dhaqdhaqaaqda gudaha magaalada xerada alburej ee bartamaha marinka khaza duqeen xooggan oo ciidanka yuhuuddu ka geystinayayeen waxay sababtay istishaadka afar ruux oo iskugu jiro dumar iyo carruuran waxba galabsan halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloodu fara badan duqeyntan ayaana waxay si gaara uga dhacday guri ay deganaayeen dad rayda ah sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay duqeeyeen xerada almakaazi oo ka mid ah xerooyinka ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah duqeynta halkaasi ka dhacda ayaana waxaa ku shahiiday saddex ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloodu fara badan sidoo kale wararka ka imaanaya waqooyiga marinka khaza ayaa waxay ku waramayaan in duqeyn ka dhacday isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beytilaayi ee waqooyiga marinka khaza ay ciidamada yuhuudda ku dhaawaceen agaasimaha guud ee isbitaalka dhakhtar xasaam abuusafiya warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay beegsadeen keedka oksijiinka ee isbitaalka waxaana jira degniinno ay bixinayaan dhakhaatiirta oo ku aadan in laga cabsi qabo in isbitaalka ka kaco dab xoogan maadaama uu soo daatay oksijiinkii kadib markii ay duqeyntu ku dhacday sidoo kale laba duqeyn oo aad u xoogan ayaa waxay ka dhaceen cidhifka fog ee koonfurta marinka khaza waxaana duqimahaasi ay geysteen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira duqeyn cadootooyo oo saacadii la soo dhaafay ka dhacday xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloodu fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudu beegsadeen agagaarka isbitaalka al-amal ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana isbitaalka ku sugnaa kumanaan ruux oo barakacyaal bukaanno iyo horwadano iskugu jira iyadoona ay duqeyntu geysatay waxyeelo kala duwan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda laba duqeyn oo aad u xoogan ka geysteen deegaanka qaacil qariin ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka waxaana duuqayntaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan isla magaalada khaza duqayn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuuddu ku beegsadeen dad barakacyaalla oo ku sugnaa magaaladaasi waxaana la warinayaa in duuqaynta ay ku shahiideen saddex ruux halkii ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatan ruux oo kale waxaana duuqayntan sidoo kale burburisay guryihii iyo teendhooyinkii ay ku hooyanayeen dadka barakacyaashii aan waxba galabsan sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqayn aad u xoogan ku beegsadeen guri ku yaala magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana duuqaynta ka dhacday gurigaasi ku shahiday qaar ka mid a dadkii ku sugnaa oo u badan dumar iyo carruur magaalada khaza duqaymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay ayaa waxaa la warinaya inay ku shahiideen shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza duqin aad u xoogan oo geysatay khasaare kala duwan ayaa waxay ciidanka yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala mashruuca beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana duuqayntaasi ku shahiday dad badan oo shacab riid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan waddada annasri ee waqooyiga magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana duqaynta ayna ku shahiiday dad shacab ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruuraan waxba galabsan halkii ay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan guri sidoo kale ku yaala deegaanka sheekh naasir ayay ciidanka yuhuuddu la beegsadeen duqayn aad u xoogan waxaana ku shahiidiyey duuqayntaasi qaar ka mida dadkii ku sugnaa guriga halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan dabaq ku yaala bartamaha marinka goodoonsanee khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqaymo wuxuushlim ah waxaana ku shahiiday dad shacab barakacyaal ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan masjidka alfaaruuq ee ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen duqaymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqaymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan duqayntan ayaana dhacday xilay masjidka ku cibaadaysanayeen dadka muslimiinta ah isla xerada nuseyraad ciidamada yuhuuddu waxay duqayn ku burburiyeen guri isna deganaayeen dad shacab ah waxaana halkaasi ku shahiday qaar ka mida dadka shacabka halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay sidoo kale duqayn aad u xoogan ka geysteen deegaanka almiqraaq ee dhacda bartamaha marinka goodoonsan ee khaza duqimo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa lagu waramayaa inay ku shahiideen wax ka badan soddon iyo siddeed ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale waxaa sidoo kale sii kortay tirada wariyaasha ku shahiiday duqaymaha cadoodtooye ee maamulka yuhuudda waxayna haatan maraysaa in ka badan boqol siddeetan iyo sagaal ruux waxayna tiradan isbadashay kadib markii ciidamada yuhuudda si ula kaca u beegsadeen suxufiyiin ku sugan magaalada khaza ee dhacda qidaaca goodoonsan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan boqol iyo labaatan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan laba boqol iyo shan ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba ay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun boqol toddobaatan iyo lix ruux halkee dhaawacuduna maraya in ka badan boqol iyo afar kun afar boqol toddobaatan saddex ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo u socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si ulakaca u duqaynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana maalmahan iyo saacadahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay ciidamada yuhuudda si arxandara u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geesta kale ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa waxay beegsadeen kooxda handasada ee maamulka gumaystaha yuhuudda xilli ay ahaayeen kuwa ku socdaalaya magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka khaza iyo waddanka masar dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay sheegeen xubnahan ay ka koobnaayeen ilaa iyo shan ruux iyagoona sheegeen gaari ay wateen ciidamadan ay la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada ay farsameeyeen dagaalyahanada wax iska caabiinta waxay sidoo kale sheegeen guutada alkhasaam waa garabka milatari ee kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta in halkaas ay ku dhaawacmeen dhammaan askartii gaariga saarnaa oo ahayd kooxda handasada ee milatariga saynada yuhuudda diyaarad nooca qumaatig u kacda ayaa durbadiiba goobta ku soo degatay waxayna meesha ka daabushay dhaawacyadii askarta yuhuudda waxay sidoo kale beegsadeen dagaalyahanada muqaawamada kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo lugeynayey islamarkaana ku socdaalayay waddada al-shahiid axmed yaasiin oo ku taala waqooyiga marinka khaza khasaare kala duwan ayaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey waxaana sidaas la mid ah dagaalyanada alkhasam u beegsadeen guri ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka safdaawiya ee galbeedka magaalada khaza guriga ayaana waxaa ku sugnaa tiro ka mid ah ciidamada saynada yuhuudda ee dulmiga iyo gardarada ka wada marinka khaza gaar ahaan waqooyiga ciidamada muqaamadu adeegsanaya gantaale kala duwan ayaana guriga burburiyey waxaana halkaas ku waxyeeloobay qaar ka mid a askarta saynada yuhuudda kooxda waxaiska caabiinta falastiiniintu waxay sidoo kale gantaalka rujuum ku garaaceen dad yuhuudda oo ka imaaday dhanka deegaanka kisoom una sii jeediyey dhanka deegaanka ceenu thalaatha ee xoogga lagu deegaameeyey gantaalladan oo geystay waxyeello kala duwan ayaana laga soo tuuray dhanka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza sida ay tabinayso warbaahinta ku hadasha afka maamulka gumaystaha yuhuudda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana ku guuldaraystay inay ogaadaan halka laga soo tuuray gantaaladan iyo weliba cidda soo tuurtay waxayna midaani muujinaysaa fashilka sirdoon ee haysta ciidamadooda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay isku dayeen in dadka ku dhaqan xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga marinka khaza inay halkaasi ka barakiciyaan iyagoona ku amray inay guuraan islamarkaana yaadan dhanka deegaano kale oo marinka khaza ka mid ah gaar ahaan goobe iyaga ku sheegay inay ammaan tahay waxaana mar walba aragnaa ciidamada gumaystaha yuhuudda oo barakicinaya dadka reedka islamarkaana u sheegaya inay yaadaan deegaan kale iyagoona qorshanaya inay halkaasi ku laayaan kadib markay iskugu yimaadaan tani ayaana dhacday dhowr jeer oo hore dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay soo saareen muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ballaaran oo ay ciidamada waxiska caabiinta falastiiniyiinta u dhigeen gaari ciidan oo ay wateen xubno ka tirsan maamulka yuhuudda sidaba muuqaalka lagu daawan karo gaariga ay wateen ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu xoog ku soo galay magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed halkaas ayna qarax aad u xoogan kula bigsanayaan dhallinyarada difaacanaya dhulkooda iyo dadkooda qaraxa waa mid aad u xooganayana wuxuu waxyeello adag gaarsiinayaa gaariga ciidamada yuhuudda ay wateen sida muuqaalka lagu arkayo weerarkan ay soo bandhigeen dagaalyanada alkhasaam ayaa waxuu ahaa mid magaalada jiniin ka dhacay talaadadii lasoo dhaafay waxaana lagu dhaawacay sida ay sheegtay guutada alkhasaam saddex ka mid ah ciidamadii saarnaa gaarigaasi weerarkan qaraxa ayaana yimid kadib markii ciidamadii yuhuudda ay isku dayeen inay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka ah muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa gaariga ciidamada yuhuudda oo markii uu soo gala magaalada ku soo xiranayo mid ka mid ah guryaha shacabka marasta ay degan yihiin ee magaalada jiniin ee dhacdo waqooyiga daanta galbeed ciidamada yuhuudda ayaaba maalmihii lasoo dhaafay isku dayayey inay weeraro kala duwan ku qaadeen guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada jiniin iyo deegaanada hoos yimaada waxaana inta badan markay weeraradan qaadan ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah iyagoona tobanaan ruux oo dhallinyara u dhaadhiciyey xabsiyadooda dulmiga badan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana waxay mar waliba warbaahinta ka hor sheegaan inay beegsadeen xubno ka tirsan kooxaha waxiska caabiinta falastiiniyiinta iyagoo dhibaatooyin kala duwan u geysanaya dadka shacabka wargeyska iyo diicooda xaranood ee ka soo baxa dhulka uu maamulka yuhuudda xoogga ku haysto ayaa sheegaya isagoo soo tebinaya oorahyada beenta ay warbaahintu u dhiibeen saraakiisha ciidamada gumaystaha yuhuudda in ciidamada cirka ee gumaystaha ay beegsadeen xubno ka tirsan kooxda waxiska caabiinta falastiiniyiinta oo ku sugnaa magaalada jiniin ee daanta galbeed waana mid ka mid a waxyaabahay ku dawoolayaan gobodfallada ay ka geysteen magaaladani iyo guud ahaan daanta galbeed ay ku hoojirto gumaysiga taliska militariga saynad yuhuudda ayaa wuxuu dhankiisa shaaca ka qaaday in ciidamadiisa saacadii lasoo dhaafay ay la kulmeen dagaallo ba'an oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey waxaana uu sheegay in dagaallo ka dhacay koonfurta marinka khaza lagu dhaawacay sargaal sare oo ka tirsan militariga ku sugan koonfurta waxaana sargaalkan iyo kooxdii uu hogaaminaya la kulmeen weerar culus oo ay dagaalyanada waxiska caabiinta falastiiniyiinta soo qaadeen waxaana halkaasi lagu diliyay askar badan halka lagu dhaawacay kuwo kale waxaana ka mid ah sargaalkani oo ah taliyaha guutada naxaal ee ka howlgasha koonfurta waana kuwa magaalooyinka ku yaala koonfurta ka geysta weerarada bahalnimada ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale dagaallo xoogan kula kulmeen saacadii lasoo dhaafay koonfurta waddanka lubnaan waxaana dagaaladaasi looga dilay siday iyagu qirteen wax ka badan sideed askari halka looga dhaawacay kuwo kaleedu fara badan dagaalada lagu dilay tirada aadka u badan ee ciidamada yuhuudda ayaana waxay dhaceen saacadihina soo dhaafay oo keliya tan iyo markii ciidamada yuhuudda ee dullaanka xagga dhulka ay ku qaadeen koonfurta waddanka lubnaan ilaa iyo iminkana waxaa laga dilay wax ka badan siddeetan iyo saddex askari halka laga dhaawacay ku dhowaad kun iyo siddeed iyo toban askari waana tiro aad u badan oo ciidamada yuhuudda looga dilay bannaanka dhulka falastiin ay gumaysiga ku haystaan
ما قد قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa iminkase waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana iisha soo mariyey maxamed sheekh cali imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo saartay filim cusub oo soo bandhigaya tababar loo soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska wasaaradda warfaafinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa soo saartay filim cusub oo aada u xiiso badan kaas oo soo bandhigaya tababar militari oo loo soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska filimkan cusub ayaa la daawan karaa qadar ku dhow soddon daqiiqo waxaadna arkaysaa guutooyin garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan oo ka qalinjibiya akademiyada militari xafladda qalinjibinta ee mucaskarka ayaa waxaa soo xaadiray mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda islaamiga ah ee afghanistan sidoo kale waxaa goobjoog ahaa munashidiin ka tirsan imaarada islaamiga ah kuwaas oo horey aan kaamirooyinka uga soo muuqan waxayna mucaskarka militari ka akhriyeen anaashiid kala duwan kelimaad kala duwan oo la siiyey mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka kadib muuqaalka ayaa u tallaabaya ciidamo si heersar ah loo soo qalabeeyey waxayna samaynayaan duruustii ay qaateen oo isugu jirta karatayga orodka la jarayo masaafada dheer bushabka shiishka qaabka ugu fudud ee loo fuliyo howlgallada afduubka iyo qaybo badan oon xilligan halkan ku soo koobi karin qaybaha dhexe muuqaalka cusub ee ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaad ku daawanaysaa ciidamo ka mid a kuwa ka aflaxay mucaskarka oo ku shiishtamaya ahadaaf meel sare loo dhigay kuwaas oo mid mid u tooganayaan hubka ay ku shiishtamayaan waxaa ka mid ah qoriga ak b kemka r b g-ga iyo qoriga dhishiikaha ee sida darandooriga u dhaca qaybaha dambe ee filimka cusub ayaa lagu daawanayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda islaamiga ah ee afghanistan oo shahaadooyin ka tarjumaya inay ka qalinjibiyeen mucaskar militari siinaya ciidamada ka aflaxay mucaskarka filimkan cusub ee ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee hoos tagta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa ku soo aadaya xilli maalmo kahor isla wasaaraddan faafisay filim cusub kaasoo lagu soo bandhigayo mucaskar militari oo ay ka qalinjibiyeen ciidamo boqolaal ah oo kusoo biray safka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ciidamada ka aflaxay mucaskarka ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen intii ay ku guda jireen mucaskarka dhinaca kale ku dhowaad toban askari oo ka tirsan calooshood u shaqaystayaasha fagnar ayaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo ka dhacay dalka maali mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta maali iyo dalalka kale ee dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa weerar dhabagal ah oo aada loo soo qorshay la beegsaday ciidamo ka tirsan murtasaqada calooshad u shaqaystayaasha fagnar ee uruushku leeyahay maleeshiyaadka fagnar ayaa ku dhacay kamiin loo dhigay waxaana halkaasi lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada fagnar ayaa la biliqay fagaaraha dagaalka waxaana lagu arki karaa sawiro ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee azalaaqa sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo rasaas fara badan oo ay lahaayeen ciidamada fagnar hubka lasoo bandhigay waxaa ka mid ah qoriga dhashiikaha r b g-ga iyo a k marar badan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay u gumaadeen calooshad u shaqaystayaasha fagnar kuwaasoo dhibaatooyin iyo jariimooyin fara badan kula kacaya dadka muslimiinta ah ee ku nool mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika geeska kale howlgal keligii duul ah ayaa xalay lagu qaaday safaaradda maamulka yahuudda ee caasimada dalka urdun camaliyaddan oo ahayd mid keligii duulnimo ah ayaa waxaa fuliyey qof hubaysan oo faahfaahin dheeraad ahan laga helin shakhsiyadiisa waxayna ka dhacday mandiqada araabiya oo dhacda hareeraha safaaradda qofkan howlgalka keligii duulnimo qaaday wax yar ka hor inta uusan gaarin safaaradda waxay fooda isdareen ciidamo ka tirsan kuwa amniga urdun oo safaaradda ilaalo ka hayay waxaana halkaasi la isku dhaafsay rasaas xoogan oo sababtay inuu dhaawaco saddex askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada ka hayay safaaradda yahuudda ee dalka urdun kuwaasoo durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka isagana ugu dambeyntii waxaa goobta ku dilay ciidamo ka mid ah kuwii ilaalada ka hayay safaaradda muuqaal laga soo duubay goobta xilligii howlgalka dhacaya oo ahayd saqdhexe ayaa lagu arkaya rasaas badan oo la iswadaarsanayo ilaa iyo haatan waxba lagama oga cidda uu ka tirsan yahay qofkan fuliyey weerarkan iyo haddii uu yahay mid keligiisa is abaabulay mana jirto jamaaca ma koox sheegatay howlgalkan gaarka ah ee ka dhacay magaalada camaan ee caasimada waddanka urdun horey sidan oo kale waxaa marar badan dalka urdun kaga dhacay howlgallo keligii duulnimo ah oo ay fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo dhegta dhiiga loogu daray ciidamo ka tirsan kuwa sahainada yahuudda ugu dambeyntii shan iyo toban ruux ay yahuudda ku dileen duqeyn ka dhacday caasimada lubnaan duqeyntan oo dhacday saacadihii lasoo dhaafay ayaa lala beegsay dhisme ka kooban siddeed dabaq oo ku yaala xaafadda albasda ee dhacda bartamaha caasimada bayruud waxaana ka dambeeyey maamulka yahuudda oo duqeymo dhanka cirkaa ku bartilmaameysaday dhismaha duqeyntu haleeshe ayaa gebi ahaanba dhulka lala simay waxaana halkaasi cadowga yahuudda ku dileen shan iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan kale sida ku xusan bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan oo tirokoobkii ugu dambeeyey ay soo saartay inkastoo yahuuddu sheegtay inay duqeynta ku beegsatay hogaamiyaal sare oo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah oo ku sugnaa dhismaha haddana ilo ku sugan gudaha lubnaan waxay ka soo horjeesteen sheegashada ciidamada yahuudda ee ah inay hogaamiyaal ka tirsan ururka shiiciga ah ay ku sugnaayeen dhismaha la beegsaday waxaana lagu micineeyey duqeyntan in kayaanka mujrimka uu marmarsiyo kaga dhiganayo si ay u dafiraan xaqiiqda iyo dembiyada dagaal ay ka geysanayaan dalka lubnaan ciidamada yahuudda ayaa dhibaatooyin badan ka geysanaya wadamada dariska ah ee falastiin iyo lubnaan kuwaasoo ay dadka shacabka ah u geysanayaan wax ka baxsan baniaadinimada dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ah maxay tahay sababta uu kayaanka sahayuuniga ah u qarinayo khasaaraha ka soo gaaraya dagaalada waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya bilihii lasoo dhaafay si gaar ah wixii ka dambeeyey weeraradii cuslaa ee lagu beegsaday kayaanka sahyuuniga ah iyo deegaanada uu ka dhisan yahay gaar ahaan kuwii loo adeegsaday sawaariikhda dheereeya iyo diyaaradaha qarxa ayaa ah maxaynu u arkilaanahay khasaaraha dhabta ah ee ay howlgalladani haleeshiinayaan maamulka yahuudda maxayse raadadka ka dhalanaya sawaariikhdan ka dhanka ah yahuudda u yihiin kuwa naadir ah weydiimahan la isweydiinaya ee daaran mowduucan ayaa waxaa ka mid ah aaway warbaahinta caalamiga ah ee kor ulusha astaanta xorriyadda se maxaanan kayaanka sahyuuniga ah loogu tuhmeynin in uu carqaladeynayo saxaafadda maxayse telefishinada caalamiga ah gaar ahaan kuwa galbeedka iyo inta raacsan marka la beegsado kayaankan dhiciska ah inoogu soo gudbiyaan keliya sawirrada hawada oo ay sawaariikh badan sabaynayaan yayse warbaahinta ku raaligelinaysaa in ay mar waliba yarayso khasaarooyinka lafajibiska ah ee gaaraya maamulka yahuudda su'aalahan ayaa waxa ay inoo soo koobayaan daahiro loogu magacdaray haymanaynta warbaahinta caalamiga ah iyo sidii ay ugu jirta gacanta yahuudda waxaana middan si xeel dheer u sii caddaynaya awaamirta had iyo goor ka soo baxdo maamulka netanyahu ee dadka shacabka ah loogu diidayo in ay baahiyaan macluumaad sawirro iyo muuqaallo caddaynaya xajmiga khasaaraha soo gaarayo kayaanka gumaystaha ah sida la wada og yahay dowladaha galbeedka kuwa yurub oo lagu sii daray xukaamta caalamka islaamka ayaa ka wada siman taageerada dhinac weliba ah ee loo muujinaya maamulka dhiigyacabka ah ee yahuudda shirkadaha tiknolojiyadda caalamka ayaana maamulka yahuudda ka taageeraya dhanka baahinta iyo buunbuuninta riwaayadiisa iyo baabi'inta macluumaadka saxan ee aanan kayaankan raaligelinaynin baraha bulshada ayaana ka wada siman in ay aamusiiyaan cod waliba oo ka dhan ah maamulka yahuudda iyo doonistiisa xaqiiqadan maydaaniga ah iyo xogtan tijaabada ku dhisan eedaha ka rogaysa sida ay waxa loogu yeero saxaafadda caalamiga ah u garab taagan tahay yahuudda ayaa waxaa ka dhashay in si toos ah loo dahfeedi waayo guuldarrooyinka dhabarka loogu rarayo ciidanka yahuudda ha noqdaan khasaarooyinka lagu gaarsiinayo jiidda go'doonsan ee ghaza gudaha deegaanada uu gumaysiga ku haysta ee filistiin iyo sidoo kale dalka lubnaan maamulka yahuudda ayaa markii ugu horreysay ee u manciyey in la baahiyo macluumaadka ku aadan dagaalka masiiriga ah ee uu ku jira waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee eehana qaaday camaliyada tuufaanul aqsa kayaankan ayaana kolkaasi soo saaray awaamir uu ku diidaya in la baahiyo muuqaalada kookooban ee caddaynaya ciidamada muqaawamada oo ku sugan gudaha saldhigyadiisa iyo iyaga oo beegsanaya ciidamadiisa baraha bulshada ayaana dhammaantood warkan u hoggaansamay gaar ahaan kuwa laga leeyahay dalka maraykanka sida facebook instagram iyo kuwo kale kolkii dambena maamulka yahuudda ayaa soo saaray amar si guud u mancinaya in dadka ku dhaqan deegaanada uu haysto ay qaadaan sawirro amaba ay duubaan muuqaallo kuwaasi oo lagu dahfeedayo khasaarooyinka ka dhalanaya weerarada lagu soo qaadayo barihiisa iyo ciidankiisa muxalliliinta warbaahineed qaarkood ayaa qaba in haddii aysan ahaan lahayn qaar ka mid ah kanaalada wararka ee ay soo gaarayaan macluumaadka uu maamulka yahuudda qarin waayey iyo doldoleelada tiknolojiyadeed ee laga heli karo macluumaadka saxan in aysan dunida soo gaari lahayn hal macluumo oo tibaaxayso khasaaraha maamulka yahuudda sidoo kalena aan la dhugan lahayn hal sawir oo caddaynaya waxa dhacaya gaar ahaan kuwa muujinaya ciidanka yahuudda oo la sandullaynaya dhankiisa kayaanka sahyuuniga ah ayaa si uu u xaqiijiyey hadafkiisa uu ku hagardaamenayo warbaahinta iyo xogaha saxan waxa uu samaystay guutooyin ciidan oo u tababaran majaalkan kuwaasi ay ugu caansan tahay guutada siddeed kun iyo laba boqolaad guutadan ayaana waxa ay shaqadeedu tahay in ay riqaabo joogto ah ama dabagal ay ku hayso dhammaan bayaanaadka iyo xogaha ka soo baxa gudaha maamulkooda taagta daran iyadoona kaashanaysa shirkadaha ku takhasusay amniga xogaha sida shirkadda ay yahuuddu leeyihiin ee n s o group iyo kuwo kale oo ameerikaan ah si midan la mid ah madaxda sahaayinada ayaa si ay u xaqiijiyaan yoolka ah in ay daboolaan xogaha xaqiiqada ah ee ka jira gudaha maamulkooda kama labalabaynayaan in ay dabagal militari ku sameeyaan wasiilo waliba oo warbaahineed islamarkaana ka shaqaysa gudaha deegaanada filistiin ee uu xoogga ku haysto iyo in wariyeyaasha ajanabiga ah laga hor istaaga in ay shaqadooda u gutaan si xorriyad leh tallaabooyinkan oo dhammi ayuu maamulka yahuudda u qaadayaa si uu u maquuniyo macluumaadka saxda ah ee oga daran gantaallada holcaya sidaasi darteed ololahan warbaahineed ee u wada kayaanka dulmifalaha ah waxaa ka dhashay in aysan caalamka iyo dadka ku dhaqanba arkin ilaa waxyaabaha ay ciidanka yahuudda raalliga ka yihiin mooye waxaana waddadan ku foofay qaar ka mid ah warbaahinada ka dhisan waddamada muslimiinta iyagoona mar waliba ku celceliya in gantaallada muqaawamada la fashiliyey iyo in aysan gaarin ahdaafteeda amaba in ay ku habsadeen manaadiq furan oo cidlo ah warbaahinnadan carbeed ayaana warbaahinta kayaanka sahyuuniga ah waxa ay ka shabbaheen in ay mar waliba oo ay tabinayaan weerarada ka dhanka ah yahuudda gadaal ka raaciyaan wax khasaare ah ma jiraan cibaaradan ayaana ah mid ay ku caanbaxday saxaafadda kayaanka sahyuuniga ah marka ay tabinaysa weerarada lagu soo qaado marka laga hadlaayo furimaha kala duwan ee ku furmay maamulka yahuudda iyo jabhadaha kala jaadka ah ee lagu dhiig bixinayo waxaa xaqiiqo ah in uu maamulka yahuudda u baqanayo jiritaankiisa sidaba ay sheegayaan madaxdiisa oo uu ugu horreeyo benyamin netanyahu ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda xaqiiqada kale ee biyakama dhibcaanka ah ayaa waxa ay tahay in dagaalka xilligan ka aloosan dhulka barakaysan ee shaam uu yahay mid aysan dhinacyadu isku awood ahayn haddii ay ahaan lahayd awoodda militari tan tiknolojiyadeed iyo midda dhaqaale intuba laakiin iyadoo ay sidaasi tahay haddana khasaarooyinka uu qarinaya maamulka yahuudda ayaa ah kuwo aad u baaxad weyn gaar ahaan guuldarrooyinka taabanaya jiritaankiisa dhanka kalena horseedaya burburka maamulkiisa sida khilaafaadka xooggan ee ka holcaya tallaafiif iyo barakaca cagsiga ah ee ay yahuuddu kaga baxsanayaan dhulka filistiin kadib markii ay yahuuddu u caddaatay in dulmiga uu zuuli maalin un madluumkana uu aarsan gumaystahana uu heryadiisa raran doono ha dheeraado wakhtiga ama ha gaabto ee
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي مد وفي جزر عرفت